إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay magaalada muqdisho ee gobolka banaadir ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay weeraray qaar ka mid ah ciidamada shisheeye iyo kuwa soomaalida ah ee la shaqeeya sheekh aadan sunni oo ka mid a culimmada gobolada waqooyi galbeed ee soomaaliya ayaa ka hadlay gafkii uu diinta islaamka u geystay guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ee xabashida ku daaban wilaayadii islaamiga ah ee mudug ayaa degmada xarardheer kusoo bandhigtay askari kasoo goostay maamulka koonfur galbeed haweeney dhakhtarad ajnebi ah ayaa iska soo tuurtay dhismo dabaqa oo ku yaala magaalada garowe ee gobolka nugaal dowlo sharci ah oo ay ka faa'iidaysteen konton qof ayaa ka dhacday deegaan hoostaga magaalada kamsuuma ee gobolka jubbada hoose midowda afrika ayaa xanibay xubinnimadii suudaan ee midowgaas kadib afgembi milatari oo ka dhacay waddanka suudaan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiyo faahfaahsan askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay magaalada muqdisho ee gobolka banaadir warkaas iyo war kale oo la xidhiira ciidamada shabaabul mujaahidiin oo xalay weerar ku qaaday qaar ka mid ah fariisamada ciidamada shisheeye kuwa soomaalida ah ee la shaqeeya waxaa ka waramaya cabdulaahi yaasiin jaamaca qaar kamid a weerare ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay xalay fuliyeen waxay ka dhaceen gobolka jubbada hoose ciidamada aad u diyaargaroobay ayaa weerar waxa ay ku ekeeyeen ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka hoosingow ee gobolka jubbada hoose in muddo ayaa halkaasi lagu dagaalamayey waxaana deegaankayana waxgiisa laga maqlaya hubka la isweydaarsanayay weerarkaas lamid a waxaa lagu ekeeyey ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka taabto ee isla gobolka jubbada hoose weeraradaani waxaay ka mid yihiin weerarada isdabajooga ay la kulmaan ciidamada kenyaatiga ah ee gobolka jubbada hoose fariisimaha ku leh kuwaas oo askar badan horey looga laayay kuwo kalena looga dhaawacay isla gobolka jubbada hoose xalay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxa ay ka fuliyeen howlgal kale kaas oo ahaa weerar ay la beegsadeen ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan afmadow dhanka gobolka shabeellaha hoose xalay waxaa ka dhacay dagaal culus oo saddex mar dhacay dagaalka ayaa waxaa lala beegsaday ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan owdheegle markastoo ciidamada dowladda federaalka ay u maleeyaan in ay tageen ciidamada xarakada shabaab almujaahidiinba waa soo rogaal celinayeen iyadoo uu dhacayay dagaal hor leh dhanka gobolka banaadir shalay galab ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxa ay degmada wadajir ku dileen askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ah askarigaasi waxaa lagu magacaabi jiray kaahiye carabi isla shalay ayay ahayd markii nin la yidhaha cabdulaahi bariise oo ka tirsanaa dowladda federaalka islamarkaana ahaa xidigle lagu dilay xaafad ka tirsan degmada kaaraan ee isla magaalada muqdisho habeen horena laba askari ayaa lagu dilay magaalada muqdisho gaar ahaana degmada dharkeynley qoryihii ay wateenna waxay u gacan galeen ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin sidoo kale isla habeen hore ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay degmada kaxda ee magaalada muqdisho ay ku dileen ciise xasan xuseen oo ahaa askari ka tirsanaa dowladda federaalka ah dhanka gobolka baay xalay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxa ay dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka daynunay ee duleedka magaalada baydhabo deegaankaasoo baydhabo u jira labaatameeyo kilomitr dagaalka ka dhacay ayaa laga maqlayay goobaha ka agaha dhow ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa halkaa waxay la beegsadeen weerar aad loo qorsheeyey sheekh aadan sunni oo ka mid a culimmada gobolada waqooyi galbeed ee soomaaliya ayaa ka hadlay gafkii uu diinta islaamka u geystay guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed mahad cubayd ayaa faahfaahinaya sheekh aadan sunne oo ka mid ah culimmada diinta islaamka kuna nool magaalada hargeysa ayaa ka hadlay hadalkii gefka ku ahaa diinta islaamka ee dhowaan ka soo yeeray ninka lagu magacaabo cali sayid fiqi sheekh ayaa xilli uu ka hadlayay masjid ku yaalla magaalada hargeysa waxa uu yidhi sidan maalin walba waxaynu arkaynaa ama aynu maqlaynaa dad inala dugiyo diiraha shalay waxaynu ku hadlayno ee markaasi qur'aan iyo xadiid iyo shahaado iyo iimaan laga yaaba inayna la samaynayeen laakiin wax lama filaana ay ka soo baxayaan shareecada layskuma xukumi karo shareecada layskuma xukumi karo qarnigiibaa maxay la marayaa xadaaradaa la maray waxaa waa lagu soo meereeji- meereysan jiray welibaa somalilan lagaga dhawaaqay madaxweynaha waxau idhi qarnigii maxay labaatanaad bayna leeyihiin gacanaan la gooyo qolada dhallinyarada ayaa waxay wadaadaa u joogaabo muqaabil bayay noqonay laakiin waxay idhi aduguna qarniga labaatanaad baa doonaysa inaad tuug noqoto ayay ugu jawaabeen waxaaba wax ka daran baa yimi waxaaba wax ka daran shareecada islaamka ma rabno wax ka daran baa maanta lagu hadlay ninka magaciisaan sheegayaa cali maxay een, sayid fiqi maa la idhaahdaa wuxuu yidhi afar iyo toban qarni sacuudigaa haystay diin buu yidhi oo diin ayuu haystay afar iyo toban qarni diini waxba way u tari weyday buui waxaa diin islaam la yidhaahdaa waxba waa u tari weyday abujahalladii iyo dajaaladii iyo afaakintii iyo afafa kuwii dembiga iyo kufriga badnaa unbuu la mid noqday laakiin waxaa la yaab leh dadka uu rigaystay caqliga u yahay ela maanta anaa soo taabtay buu leeyahay anaa soo arko idinka warramaya diin waxba ma taray su-aal baynu weydiinaynaa horta waxaynu leenahay diinta islaamka dadka ka kaxaysaya oo u diidaya halkeedu wadaa wamaa bacda alxaqi ila dalaal xaq iyo dalaal maxaa udhaxeeya hanuun iyo dalaal maxaa udhaxeeya iimaan iyo kufri maxaa udhaxeeya maalin iyo habeen maxaa udhaxeeya waxba uma dhexeeya soo ma haddee gaalnima kuwa tahay gaalnimo lagu toogsaday halkee lagu hayaa dhowaan ayay ahayd markii filim cusub oo ay baahisay mu'asasada alkataa'ib uu ka soo muuqday ninkan mulxidka ah ee aflagaadada u geystay diinta islaamka haweeney dhakhtarad ajnabi ah ayaa iska soo tuurtay dhismo dabaq ku yaala magaalada garowe ee gobolka nugaal wararka laga helayo magaalada garowe ee gobolka nugaal ayaa ku waramaya in haweeney dhakhtarad ah ay iska soo tuurtay dhismaha dabaq dheer oo ku yaala magaalada nadiya cumar ayaa lagu magacaabaa haweeneydan ugu dhalatay waddanka itoobiya gaar ahaan gobolka maxaara waxaa la sheegay inay ku takhasustay cudurrada ku dhaca haweenka dhaawacii ka soo gaaray ayayna hadda la jiiftaa cisbitaalkii ay dhakhtarada ka ahayd ilaa iyo hadda ma cadda sababta ka dambaysay inay ku fikirto dilidda nafteeda balse waxaa xusid mudan in guud ahaan xaaladda dalka etoobiya ay tahay mid cakiran iyadoona maleeshiyaadka t b l f ay horumarro ballaaran ka sameeyeen jiidda dagaalka ee gobolka amxaara iyagoona la wareegay magaalooyin badanna way leeyihiin amxaarada walaayadii islaamiga ah ee mudug ayaa degmada xarar dheere kusoo bandhigtay askari ka soo goostay maamulka koonfur galbeed haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya askarigan ka soo goostay maamulka koonfur galbeed ayaa lagu soo bandhigay magaalada xarar dheere ee walaayada islaamiga ah ee mudug wuxuuna si gaara kaga tirsanaa b esta ama waxa loogu yeero nabad sugidda koonfur galbeed kaas oo ka howlgelayay magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose isagoo u warramayay warbaahinta islaamiga ah ayuu ka sheekeeyey wakhtiga uu ku beera ciidamada iyo sababaha keenay inuu ka soo baxo wuxuuna ciidamadii uu la joogay ku eedeeyey inay diinla-aan yihiin isla markaana bulshada muslimka ah ku hayaan dhac joogto ah magacaygu waxaa la yidhaha maxamed cali cabdi waxaan ka imid ee, gobolka shabeellada hoose degmada marka askariyaa laga dhigay ciidamada naasugidda koonfur galbeed waxaan ku biiray waxaan ku jira anigu ee, sanad iyo siddeed bilood wax jira maahan wax jira maahan diin ma lahan mar dhowaa alla igu soo baraarujiyey markii hore ma aanan ogeyn diinla-aantooda waxaa ka mid a ee, salaadana ma dukadaan lugadda ayuhu noocay u isticmaalaan waxaa igula yaab badnaay ee, waqtiga salaada lama dukado looma istaago soonku sidoo kale niman caadiya ma aysan ahayn niman diinla maaha nimankaasu waxaan goob- waxaan goobjoog u ahay eh, isbaarada islaamka laga dha- qaado oo macnaha dadka islaamka laga dhaco intaan ka tirsanay waa qaada jiri boqol dollar oo gacan saarahan qaada jirin wax noola ma eesa lahayn nolol aan diin lahayn nolol maaha ugu dambayntii wuxuu baaq u diray ciidamadii uu ka soo goostay isagoo xasuusiyey diinla-aanta ay ku jiraan waxaan ugu baaqaa inay ka soo baxaan arrimahaas ay ku jireen iyo faxaashirkaas ay ku jireen iyo diin la-aantaas oy dadkooda dhinac ka raacaan waxaa ii qorshaysa inaan dadkayga walaayadeedii dhex joogo oon si nabada ugu noolaado muddooyinkii dambe waxaa isi soo tarayay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee ka baxaya safka shisheeyaha isla markaana isku dhiibaya walaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab asbuucan gudihiisa ayay ahayd markii saddex askari oo ka soo baxday safka shisheeyaha lagu soo bandhigay walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose dowro sharci ah oo ay ka faa'iidaysteen konton qof ayaa ka dhacday deegaan hoostaga magaalada kamsuum ee gobolka jubbada hoose deegaan hoostaga degmada kamsuumo ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka ayaa waxaa ka dhacday dowra diini ah dowradan oo socotay ku dhowaad toban maalmood ah islamarkaana ay ka faa'iidaysteen konton qofood ayaa waxay ku qaateen casharo kala duwan dadka dowrada loo soo gabagabeeyey qaarkood ayaa ka warbixiyey waxa ay dowrada ku qaateen magacaygu yuusuf xuseen aa lay dhahaa waxaana degan yahay tuulada bulyaad meeshan waxaan joognay muddo toban beri doori aan ku jirnay boqol boqolkiiba shan boqol aad baan ku taaidaysani shan kutaaba meeshuu qaadinay macalimiintana aad bay nagu dadaaleen alxamdulilah rabbil caalamiin allah mahad iskale shanta waxaa kamid ah taqliisun masaahir tawxiid qud caqiida waxaa kamid ah alusul thalaatha أساسيات الدين فقه ميسرة كمدة لماذا خلقنا الله خلقنا لنعبده ولا نشرك به شيئا ودليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون wilaayadka islaamiga ah ayaa waxaa ka dhaca dowlad isdaba joog ah kaasoo kor loogu qaadayo aqoonta diineed ee bulshada warkaan dhegaystayaal waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan midowda afrika ayaa xanibay xubinnimadii suudaan ee midowgaas kadib afgembi milatari oo ka dhacay waddanka suudaan kulan ay isugu yimaadeen dowladaha xubinta ka ah waxaa loogu yeero midowda afrika ayay ku cambaariyeen afgembigii ka dhacay dalka suudaan ee talada looga tuuray xukuumaddii cabdalle xamdoog dowladaha midowda afrika ayaa sheegay in ururku joojiyey xubinnimadii suudaan ee golahaas iyo shaqooyinkii ay ka dhex qabanaysay ururka bayaan ka soo baxay midowda afrika kadib kulankii ay yeesheen xubnihiisa ayaa lagu sheegay in xanibaadda lagu soo rogay suudaan ay sii saarnaan doonto tan iyo inta xukuumadda suudaan ay ku soo laabanayso shaqadeeda milatariguna ka laabanayo afgembigii uu ku kacay midowda afrika ayaa sheegay in tallaabada afgembiga oo ay ku kaceen milatarigu tahay mid halis gelinaysa wax ay ku tilmaameen dimuquraadiyadda iyo qayimka wadajirka ah oo ay leeyihiin dowladaha midowda afrika sida hadalka loo dhigay waxa uu sheegay midowda afrika in wax la aqbali karo aanay ahayn in awood lagu bedelo xukuumaddii ka jirtay suudaan loona baahan yahay in xukuumadda dib loogu soo celiyo howlihii caadiga ahaa warkii aad kala socoteen alfurqaan waa inaga intaa